xaalada guud oo afur waa fiican tahay dagaal kadib dadka iyo ciidankana way abaabulan yihiin insha allah iyo khayr baa lagu jiraa maxaan ku puntlandna siday tallaabooyinku ku habboon uga qaadi lahayd waxay dhaxay bay qorsheynaysaa insha allah
adigu hadda waxaad kasoo laabatay goobtii dagaalku ka dhacay wax khasaaraama noo sheegi karaysaa wuxuu kusoo aruuray dadka koob la sameeyey
khasaara waa jiraa dhan walba de dagaal culusaa ka dhacay meesha ka dhacay marka waa u jiraa khasaare dhan walba waa jiraa khasaare dhinaca dawladda awal bay dawladdu ka hadashay khasaarihii xaggeeda soo gaaray lakin dhinaca shabaabka maxaa khasaaroo soo gaaray o aad soo aragtay haddaa meesha tagteen
shan iyo labaatan dhimashaa oo ay ku jiraan madax sare oo kamida raggii watay iyaga
oo meesha ku dhimatay
oo goobta iyo ereadii ugu farsamay ku dhimatay udhudhuweed lagu arkay
hadda qorshaha d hadda qorshaha dawladdu muxuu yahay
qorshaha dawladdu waxa wuxuu yahay sidii ay amnigan u adkayn lahayd argagixisadana tallaabooyin ku habboon uga qaadi lahayd waxaa jira warar la saddex maray oo sheegaya in rag al-shabaab kasoo goostay oo ilaa afartimeeyaa in ciidamada maalin ka hor lagu soo daray kadibna arrintan iyagu ay sababeen maratay dagaalka meesha ka dhacay arrintaas maxaa ka jira janaabe arrintaas waa balabogaadooyinka puntland lagula dirirayo iyo shacabkeeda bay isaga horkeenaya wax ka jiraan ma jiraan waayahay dadkan shabaabka waxaa la sheegaya inay kasoo gudbaan controlada puntland oo ay gaalkacayo garowe boosaaso baabuurta ay qaadaan arrintaas maxaa xogoo kala socotaan
dadkaan sida u badan yahi koonfurka ka yimaadaan waxna waqooyina waqooyina waa soo maraan waxna waqooyi bay ka yimaadaan galbeed waxna waxay ka yimaadaan koonfur bay ka yimaadaan waqooyi galbeed bay soo maraan waxna le waa suurtagal dee puntland laftigeeda inay meelo kamida ay soo maraan marka sidaasay ama tabliiq ay kusoo gabadaan ama waxyabay kusoo gabadaan saasay ku yimaadaan meelaha magaranaysa buuraleyda laakiin jenaraal su-aasha lais weydiin karaa waxa weeye iyada oo controlba ciidamada dawladda ay joogaan sida lagu ogaan waayo xogta maxaan dadkaan iska gudbayo baabuurta saaran oo magaalooyinka u socda buuraha gelaya
qof shabaab wajiga kaga qoran tahay ma jiro dabka waa un soomaali yaacaysa waa soomaalina waa abaarasanta waa dhiban tahay waa xalaadahay waa tahriibaysaa waa cararaysaa marka dee in maaa mid nin in lagu tacadiyana runtii aad baa looga taxadiraa laakin ma aha amni xumo iyo kala daarasho ka jirta puntland ciidamadeeda iyo meelaha la maray midna dhinaca somaliland baad afka ku dhufatay ma wax tuunana kaga jira in xaggaas ay shabaab in kaga yimaadaan
waa ruud la mara de ruud la mara wey sidaas loo soo marayo meelba iyadana loo maraya laakin waxaad mudda baryahan xaggooda inay u badan tahay waddada lasoo marayo ama wax dhexdooda ka jira ha yimaadeen ama cid kalaa soo marayo laakin jenaraal adigu nin khibrad labaata ciidankana adaa u sarreeya buurahan intaas oo sanadood baa lagu dagaalamayay waxaa laisla weydiin lahaya maxaa loo soo abjari lahaya midda kale ciidamadu inay had iyo jeer ishor fadhiyaan oo puntland ay difaac ku jirto ma ku hagaagaya ammaanka puntland iyo in maratay nimankaas maratay laga adkaado
maaha saad runta moodeyso difaac joogtaa iyo nimanka ay ku jiraan ma jireen meelo ay ku gabadaan bay hadda isku urursadaan oo kasoo baxaan dhulka aada yaraysanaysana waa balaalaya buurahan jeynkooda ilaa iyo xerigaabo ilaa daalay bay bay gudban yihiin ilaa meesha la joogo markii laga bilaabo buuraha calmado laga bilaabo waa dhul dheer dhul badan oo dee lagu dhuuman karayo qaar la geli kara intaba waa ay leeyihiin marka difaaca difaac kastii horteeda isfar fadhiya maaha xaalad ugu dambeyntii maxaad ku baaqaysaa oo shacabka iyo dawladda usoo jeedinaysaa qaybaha ammaanka
qaybaha ammaanka waxaan ugu kordhiyaan shaqadooda indhahana furaan si dheerna oo qoto dheerna uga fakareen amniga dalkooda say ugu sugi lahaayeen shacabka waxaan ugu baaqaya waxa weeye nimankan waxa weye waxa ku gaban waa kalluun biyo ku jira kalluunka hadduu biyaha ku jiro shacabku ku dhex jiraa inay sababta sahma iska soo saaraan oo iska qabtaan baa loo baahan yahay dawladduna doorkeeda waa qaadan doonta waana qaadata haddana waxaa u rajeynaya inay sii kordhin doonto firfircooni iyo dadaal iyo waxqabad waxay tabarkeeda